inta badan xaafado magaalada boosaaso iyo weliba laga sameeyey olole nadaafadeed oo lanka talgala inta korlanqaada bilicda magaalada iyo in laku horseedo dhibaatooyinka caafimaad daro ee ku dhalada kora qashinka wadooyinka lahadhigowa ololaha nadaafadeed iyo weliba ku qaybgalaya qeybo shalgidisan ee bulshada iyo maamulka xaafada hadda ku bilaawday ololaha nadaafadeed iyo weliba ku mid ah xaafada bandar qaasim ee magaalada boosaaso guddoomiyaha xaafada bandar qaasim ee magaalada boosaaso cabdimahad maxamed ismaaciil iyo weliba usaakuwerbi ee ololaha nadaafadeed ee laaka fuliya xaafadiis iyo ujeedada ku dambeyta waxaan ku jirnay shaqada nadaafadda nadaafaddu waa shay nadaafaddu waa muhim in laga shaqeeyo waxaana ka shaqeynaynaa meelaha ugu muhiimsan magaalada boosaaso khaasatan xaafadda badarqaasim laamiga halboola waa isku xiraa magaalada intiisa kale laamiguna waa badqabka laamiguna waa muhim in la ilaaliyo badqabkiisa laamigu waxaa hareeyey ciid ciiddii waa ka gurnay iyo xoogaha qashin ah waxaana dadku uga digeynaa inay ka ilaaliyaan laamiga inay ku tuuraan caagadaha ee biyaha ku cabaan amooda aad inay ugu badan yihiin iyadoo dabeel dhacayso ay qoraxdana kulushaa waa idiin shaqaynaynaa had iyo jeerna ka daalimayna shaqadeena insha allah waana shaqaynaa ka dowladas ahaanna waxaa naga go-an inaan ku ilaalino nadaafadda meelaha muhiimka u ah magaalada boosaaso laamiga halboolaha u ah maqasku waa u muhiim magaalada boosaaso dadkan waxaa ka codsanayna inay ka daayaan qashinka ay ku daadinayaan iyo caagadaha biyaha markay ka dhammaystaan ay ku tuurayaan waxaa kale ka codsanaynaa meheradaha inay iyagana runaantii caagadaha ay biyaha laga cabayo ay xakameeyaan sidii markii biyaha ka dhammaadaanna ay geeyaan ay ku daraan haamaha qashinka ay ku ridaan si ay uga qaadaan dadka shaqada ku leh ama dadka ka qaada qashinka runtii had iyo jeer waan isku daynaa inaan qurxinno magaalada weliba khaasatan xaafadda badar qaasim iyo xeebtaba si joogtaana uga shaqeynaa waana jecelnahay inaan ka nadiifino xaafadda qashinka oo idil runtiina wixiina loo doortay waana mas-uuliyaddana saaran insha allah bidna alkariim waalidiinta dhalay caruurta inay eyda iyo iyoiyoiyoiyo ilmaha ay kala ilaaliyaan ciyaalka eyda dhagax bay ku tuurayaan ay baxsanayaan umana qurux badna inay iyaga ruuxadooda ay eyda ku ciyaaraan anagana ka dowladoosa ahaan ey badan baa magaalada ka gurnay kana saarnay xaafadihii waana ku daba jirnaa waana ka ceerinaynaa insha allah waana hagaajinaynaa hadduu ilaa yiraahdo eyda dadka iskalena waxaan leenahay oo uga shaqeeyaan ku ilaaliyaan beerahoodii waxaasna ina iyagana aysan magaalada ka ilaaliyaan aysan kusoo dayn waxaan ka codsanna waaridka inay ilaaliyaan insha allah bidnilah alkariim annagana way naga go-an tahay inaan badqabka caruurta iyo badqabka biniaadamkaba inaan ilaalino dhinacna nadaafaddii waa ka wadnaa dhinacna ka shaqaynta badqabka iyo ciyaalkana waa ka shaqaynayna insha allah nadaafadda iyo weliba koron qaadase bilicda iyo kahorseedowka dhibaatooyinka caafimaad dare ku dhalada kora qashinka wadooyinka lahdhigowa